cabdixakiin cabdulaahi cumey oo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulka la magacbaxay puntland ayaa sheegay in xasan sheekh maxamuud uu ka xun yahay itoobiya kana shaqaynayo sidii loo kala qaybin lahaa dalka soomaaliya wuxuu sidoo kale u gafay camey diinta islaamka isagoo sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay doonayso inay soomaaliya ka hirgeliso diin aanu garanaynin waxa ay tahay waa sida uu hadalka u dhigay waa kan isaga oo hadalladaasi ku hadaaqaya dowladda xasan sheekh maxamuud waa heerin haddii sababay heerin ku tahay oo ay sababtu tahay baddii iyo dhulkii iyo cirkii nooc iyo dowladnimadii soomaaliyeed haddii sababuu hordhigay haddii sababuu dhexdhigay waa wax aad looga xumaado waxaanan qabaa xasan sheikh ummadda soomaaliyeed inuu uga xun yahay etoobiya xasan sheekh baa ka xun sababtaan u leeyahayna waxa weeye xasan sheekh dalkan wuu burburinayaa qurubqurub buu u jaraya qabiilqabiil buu u jaraya laakiin etoobiya waxaa laga yaabaa gobol yar oo meel bad ku taallo uunbay doonaya shabaab waxay ku yacnii waxay rabaan inay xukumaan oo ku xukumaan dalka diin aynaan garanayn meelay ka timi mas-uuliyiinta dowladda federaalka iyo maamulada ku daaban ayaa mar weliba sidaan oo kala dura diinta islaamka iyadoona sida la wada ogsoon yahay ay ku dhaqmaan dastuur bani aadam hindisay waxaana saacadihii lasoo dhaafay uu xamse cabdi barre sheegay in aysan ku dhaqmin diinta islaamka islamarkaana loo baahan yahay in ay fiiriyaan xeerka ay maanta isku dhaqayaan oo aan xabad shareecada islaamka ogashahay aanay ku jirin